waxaan ku bilownay magaalada muqdisho waxaa dib u dhac ku yimid shir la filayey in magaalada muqdisho uu uga furmo madaxweynayaasha maamul goboleedyada warbixin uu ku eegayo xaaladda siyaasadda iyo kulamada la filayey inay qabsoomaan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle shir aysan qayb ka ahayn maamulada puntland iyo jubbaland oo galay maalintii afraad ayaa ka soconaya teenada fasyooni akhayndhaabka garoonka anadde waxaana shirka ka qaybgalaya madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare rooble madaxweynayaasha maamulada hirshabeelle koonfur galbeed galmudug iyo duqa muqdisho lasoo magacaabo cumar finish shirka ayaa galay maalintii afraad waxaana weli ka maqan madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland dadaal ay hormuud ka ahayd beesha caalamka ayaa lagu guulaystay in kulan gaara yeeshaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada kaasoo ka dhici doona hoteelka ay degan yihiin madaxweyne danni iyo axmed madoobe ku yaala khalada khalan ee isla khayndhaabka garoonkan adde cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid a bulshada rayidka soomaaliyeed ayaan weydiiyey rajada laga qabo wadahadalada hadda ka soconaya khayndhaabka garoonkan adde walaahi rajada oo dee hala wada hadlo waa aan heshiinaa la yidhi marka waxaan rajaynaynaa inay yacni horumar keenaan oo is afgartaan oo isla soo dhaweeyaan muxuu ahay arrimaha hadda yaalla mawqifkoodu ay isku soo dhowaado markaas kabacdina dadkii kale loo yeero saas waa waa laga sugayaa waana hadda nimankaad ogeydoo toban shir hadda ka hor soo galay mid walba hibana maaragtay markii lagu kala tegay meel marin waayo marka alla hadday wada hadlayaan waxay dhaantaa inay kala maqan yihiin oo aysan wada hadlaynin
maalmihii lasoo dhaafay beesha caalamka ayaa wakti badan ku bixinaysa in la isku keeno dhinacyada isku haya arrinta doorashada waxaana afartii maalmood ee lasoo dhaafay shirar gaargaar ay ka soconayeen gudaha khayndhaabka garoonka aancadde halkaasoo fadhiisin ay ka kala dhigteen teenada fasyoon uu ku sugan yahay madaxweyne farmaajo iyo garabka ku aragtida ah halka airbord hotelna shirar ay ku lahaayeen madasha badbaado qaran oo hormuud ay ka yihiin madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland haddaba waa maxay sababta beesha caalamka ugu guulaysan laadahay wadahadalada iyo dadaalada hormuudka ka yihiin cabdulaahi shiro ayaan su-aashaas weydiiyey
sidiisa dadka wuu caawiyaa sida badan marka dadkii la caawin lahaa oo heshiiska ahay oo amuurahooda muxuu ahay maarayn lahaa baa meesha ka maqan mid waa taas midda labaadna waxa waaye iyaga qudhoodaa kala jiidaya oo qoloba dhan u jiidaysaa marka labadaas waxaan u malaynayaa inay saameyn ku leeyihiin arrimaha taagan soomaaliya oo ilaa hadda
haddii ay guuldareysaan wadahadalada maalmihii lasoo dhaafay hormuudka ay ka ahaayeen beesha caalamka maxaa ka dhalan kara waa kan cabdullaahi shirwa wallaahi waxaan fiicnaynaa ka dhalan kara in isu mahadiskooda dambe uu dheeraado waxaa dhici karta in muxuu ahay aada loo kala jiito waxaa dhici karta in fawdu ay dhacdo iyo waxay dadka soomaaliyeed aada uga soo daaleen oo aysan hadda rajaynaynin waxaa dhici karta in yacni dowladnimada soomaaliyeed lagala wareego iyaga dhanbaba oo cid kale ay ka ka taliso marka ay ku heshiin waayaani waxa weeyaan waa arrin aada iyo aad ayaan darro u noqon karta ilaahay si aanaga badbaadiy dowladdu majaraha u haya madaxweyne farmaajo iyo wakhtigeeda dastuuriga wuxuu ku ekaa sideedii bishii februari waxaana xilligan dowladdu wakhtigu ka idlaada dood xoogan ay kala dhexaysaa dhinacyada ka aragti duwan iyadoo arrinta ugu weyn la isku hayo ay tahay doorashada soomaaliya macadda halka laga aadi doono dhabahan kala goyska siyaasadeed cabdulqaadir okey v o a muqdisho